أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسمتم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما waxaan ku soo dhex jirnay suuratu lmaa'ida waxaan soo gaarnay aayadda afartan iyo shan qowluhu tacaala wakatabnaa calayh wa katabnaa waxaan ku qornay calayhim calaa bani israa'iil fiiha fi towraati waxaan ugu qornay ana nafsa naftii binafsi ay tuqtalu binafsi hadday naf disho naf baa loo dilaya waalcayna bilcayni wa ana alcayna ishii tuqfa'u bilcayni il kalaa loo ridaya ayaa u qadaray waalanfana wa ana alanfa anfiga oo sankiina yuqdacu bilanfi hadduu qofka ama yujdacu bilanfi hadduu qof kale san ka gooyay sankaa looga gooynaya waaluduna biluduni ay wa ana aluduna dhegtii tuqdacu biluduni dheg kalaa loo geynayaa wasinna bisinni wa ana sinna maaragtay iligtii tuqlac waa la fujinayaa bisinni ilig kale hadduu qofka uu ka fujiyo waaljuruuxa wa ana aljuruuxa jaraaxooyinkiina iyo dhaawaciina qisaasun waa laysu qisaasiyaa oo qirada xabsa iyo waljuruuxa wa ana aljuruuxa qisaas wey waljuruuxadaas waxay ku cadsan tahay maarat fiiha ana nafsa binnafsi walmacduufu cala almansuubi mansuub ma garata ey wa ana aljuruuxa qisaas marka juruuxda ismu ina waayo qisaasana waa khabarkeeda qiraa'ada abi camar iyo keyrkiisa waxay aqrinaya waljuruuxu qisaas marka waa mubtadiya khabar jumlo cusub waayo wakatabnaa calan fiiha ana nafs awad waljuruuxu jaraaxooyinkiina qisaasun waa laysku qisaasaya oo waxaa qof haddii gacan oo maanta ma arkaysaa u gooyo isna waa laga gooynaya hadduu lug gooyo waa laga gooynaya waa saas oo kale faman tasadaqa bihi qofkii sadaqaysta oo macnaa qofkii jaanigaha iska cafiya haddii uu naf qurta ka gooyo iska cafiyo ee ama diyo ka qaata macaldiyadii u cafiyey ama jaraaxooyinkii u cafiyey fawa kafaaratun kafaaradii lahu ay u noqonaysaa ninkaa cafiyey iyo maanta ma arkaysaa maqtuulkana waa la yidhahdaa kii la dilay kafaaro u tahay qaarna waxay leeyihiin faman tasadaqa bihi qofkii sadaqaysoo isdhiiba oo yidhaahda qofkaanan dembi ka gale halayga gooyo lacalla iyadoon la aqooninba in la qisaaso raalli ku noqdo fahuwa kafaaratu lahu wataasna waa jirtaa haddaba xukumka ilaahay waa saasoo man lam yaxkum qofkii aan ku xakmin bimaa anzala allahu ilaahi wuxuu soo dejiyey oo towraad uu ku soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaas hum udaalimuuna waa kuwa daalimiinoo naftooda dulmiyey oo xaqa dulmiyey aayaddan marka yuhuud ayay aada iyo aada u eedeynaysa oo waa anagi niri kitaabkoodii hore waa ka leexdeen kii qur-aankaana kii injiilna waa ka leexdeen ka nabiga lagu soo dejina waa ka leexdeen marka nabiga waxaa lagu baraarujiya calayhi salaatu salaam waxaa le niman kaana xaqdoon maahan aayaddii hore ee waa ku yidhi in iituutum haadaa faqiduuh wain lam tu'toohu faxdaru hadduu hawadiina idiin raaco intay jel ee rajmigii ay bedeleen labada iska zinaysata oo maaragtay guur hore soo mar ay waxay ku bedeleen jaadal iyo qofka in la madoobeeyo maaragtay laami iyo dhuxul iyo wax la marmariyo meelaha la dhawaaqsiiyo markaas waa ku yidhi maxamed aan weydiino haddaan saaro noo iftoodana hadhow waxaa leeyahay nabiyaa noo sheegay haddii uu sida xaqa uu yahay uu noo sheegou yidhaahdo hala radmiyana waa ka diideen wax le warkiisa kuma jiro marka waxaa le arrintaasi xaqdoon ma ahan midda kale adiga maxay ku weydiiyeen maba rumaysna kitaabkii towreedka ahaana xukumkaan ugu yaalla oo rajmiga sow maa oo nebiyaalkii ay ku xukumi jireen ayaguna shuhada ay ka ahayn wa kaanuu caleyhi shuhadaa macnaa waardiye adinkana xifidaada ay waardiyana ka ahaada marka aayad marka la wa kaanuu caleyhi shuhadaa markhaatiga macnaha waxa weeye waardiye ka ahaadoo dhowro ilaaliyo qofkii bedelaya ka ilaaliyo adinkuna ha bedelinina oo xifida qofkii bedelaana ka ilaaliyo ila waad aragtaan culimmada hadda muslimiinta qofkii baatil ku dhawaaq kitaab kale ma taxriifi karaan waa ka la radinaya alraddu calaa fulaan baatilkooda la radinaya ahlubidacda iyo qofkii masaa-isha fiqiga ama wax xalaala xaaraameeye ama xaraan maaragtay xalaaleeye iyo waxaasoo dhan waa ka la radinaya marka idinkana saas kitaabka waardiye ka hayaan marka kitaabkoodii ka leexdeen kii injiilna ma waafaqsana adigana kuma rumaysnaa laleeyahy waa dad marka waxaa weeye qalad marjuuc ayaga dhan qaladkoodana waxaa ka mid a qisaasan ku waajibino qofka hadduu qof dilo in maaragtay loo dilo hadduu adraaftana oo il ama ka rido in ishii looga rido dheg hadduu dheg san gacan gacan lug lug wahaakada waljuruuxa qisaas kiina waa diideenoo waa labadii qabiil oo joogtay banu nadiir iyo banu qurayda banu nadiiraa xoog badneed iyagaa xoogaa qabiil iyo maaragtay xoogaa xoog badnaa cadad badan hadday niman iska dilaan haddii ninka reer banu nadiir la dilo waxaa leeyahay ninka reer banu qurayda tiirkaa la soo geli waa laga qisaasanayaa laakiin ninka reer banu nadiir hadduu nin qurada dilo waxaa le idinkoo banu qurayda maa nin banu nadiira aan idin soo qisaasaynaa gun baa tihiin ma garan ee xoogaa diyo oo maaragtay yar qaato maaragtay weliba diyo oo kala bar ah maanta ma arkaysaa qaad marka xukunkii sharcigii ayay ka leexdeen siday jaldigiiba iyo rajmigu uga leexdeen ay tanna uga leexdeen aayaddan marka reer banu israa'iilna waa loo jideeyey annakana waa naloo jiday sida xasanulbasri uu yidhi hiya calayhim wa cala annaasi caama ayagana saasaa qisaasa loogu jiday ama naf naf in loo qisaaso ama jaraaxooyinka in laysku qisaaso dadkana waa loo jideeyey xadiidkuna waa u waafaqay nabiga calayhi salaatu salaam in nafta naf loo dilo haddee ilaa maaragtay suurat lbaqarana waa tii sheegaysa walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli albaab kutiba calaykum alqisaasu fi lqatl alxuru bilxuri wاlcabdu bilcabdi wاlunfa bilunfa walakum fi lqisaasi xayaat waa tii halkaa lagu sheegay nabiguna calayhi salaatu wasalaam taa naftaa lagu sheegay laakiin adraafta in la isku qisaasayo aayaddan waa lagu sheegay xadiidka nabiguna maanta ma arkaysaa waa uu taageeray oo waxaa dhacday nin la yidhaahdo anas bnu nadar ayaa islaan eedadiisa oo alrubeyc la yidhaahdo mise walaashiisay ahayd ma garata ayaa gabdho intay la dal maaragtay ha walaashiisay ahaado intay qolo gabar intay dagaalameen ay ili ka riday markaasay soo dacwoodeen waxoo dhan waa laysu qisaasaya markaasuu wuxuu yidhi anas bnu nadar wuxuu yidhi maya loo qisaasi maayo ee cafi ha weydiistay markii hore cafiga way diideen markuu dhaarto yidhi wallah maaragtay waladii bacataka bilxaqi laa tukasaru haniyata maaragtay arubeyc inaan maaragtay gabadhaas yidhaahdo aan la ridayn markii dambe waxay ku raali noqdeen inay maaragtay xugum ay qaataan oo ishii diyadeedii inay qaataan markaasuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam inna min cibaadi illaahi man low aqsama cala allahi la abara addoommada ilaahay waxaa ka mid ah dad hadday ilaahay ku dhaartaan wallaahi ilaaha waxaas ii samaynaya ay dhahaan ilaahay uusan dhaarta ku burinayninoo u baarinimo samaynayo marka anas bnudaar markii uu dhaaranayey xugundiid ma ahayn ilaahay ku kalsoonaa in maaragtay faraj oo u furaayo isaga hadda xukunka alle ma uusan diideynin xugun diid alla kama aysan ahayn taa marka jaraaxaadka in lagu qisaasayo aayadduna waxayba sheegaysaa oo sharcigii hore iyo sharcigeen maarata annagana waan leenahay in maaragtay naftana naf loo qisaasayo maaragtay jaraaxaadkan laysu qisaasayo ee adraaf qisaasul adraafaa la yidhaahda saa darteed culimmada usulfiqiga waxay ka doodaan sharcigii ummadihii hore sharci ma noo yahay sharcigii ummadihii hore sharci ma noo yahay marka laba daraf iyo wasad bay leedahay iyagu hadduu shaygan sharciguu hore iyaga inuu sharci ah kitaabkeena oo ku sugnaado kitaabkana oo caddeeyo iyo sunnada sharci inay noo tahay biitifaaq alculamaa waa sharcigay noo tahay haddii ousa sugnaan shaygaasi inuu sharci ayaga u ahaa maba sugnaanin waxyaalaha israa'iiliyaadka oo meelaha laga soo qaqaato waayo oo sharci hore inuu ahaa ma sugnaba ama inuu sharci ahaa waa la sheegay laakiin waa la nasakhay sida iyaga culayskii saarnaa iyo baruurta iyo wixii laga xarimay iyo caanaha geela iyo waxyaalahaas laakiin innaga naloo xalaaleeyey ayadana wixii la nasakhay oo sharcigeena uu nasakhay biitifaaq alculamaa uga dayan maayo midda laisku khilaafsayay usuulu fiqiga waxaa weeye haddii uu qur-aanka iyo sunnada ay soo guuriso dadkii hore inuu sharci iyo diin u ahaa sharcigeennana wax nasakhay aysan jirin oo waa la joojiyey aan la dhihin wax hadda sharciga inoo tahana aysan soo aroorin maxay noqoneen culimmadu waa isu khilaafan shaafici laba qowl uu ku leeyahay qowl wuxuu leeyahy waa xujo qowlkaasna waxaa taageeray abu isxaaq alisfaraayiini iyo ibnu sabaaqi iyo ibnu kathiirna saasuu maaragtay uu xoojinaya tafsiirkiisa waana riwaayadda mashhuurka imaam axmed iyo maaragtay xanafiyada sida ay qabaan qowl kaloo shaafici oo helay xujo maaha laakiin sida maaragtay raajixa haddii ay sugnaato inuu sharci man kaana qablana uu yahay sharcigeennana uusan diidin waxawaaye xujo waa oya sababtoo ilahi waxay laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab oo hadda intaasoo xugun ayaa suuratu yuusuf iyo qasaska ambiyada lagala dhex baxaa oo axkaam ah oo cajaa'iba marka taasaa raajixa wey sidaa darteed aayaddan annagana waana khusaysaa ahlu kitaabkan reer banu israa'iil waa ay khusaysa haddaba ilaahay wuxuu leeyahay wa katabnaa calan fiiha ana anafsa binnafs naf hadday naf disho in naf loo dilaayo horta naf muslima in la dilo ma bannaano waana kabiiro weyn oo bacda alkufri iyo tarku salaad dembi ka weyn ma jiro laba cuquubaa ka ratib mayso cuquuba ukhrawiya waa mid ilaahay uu ku sheegay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa-u jahannama khaalida inuu jahannamo uu ku waarayo jazo kale uusan lahayn aakharo adduunyadana wuxuu leeyahay qasaas in la qasaasto oo loo qoorgooyo ma garata laakiin dilka waxaa weeye sida fiqiga lagu bartaba oo hadde qur-aankana ku sugan oo ilaa qur-aanka jidka camdiga waa la sheegay dilka camdiga kan khada'ana waa loo sheegay wamaa kaana lmumin an yaqtul mumina ilaa khada'ana waa la sheegay kan camdigaana waa la sheegay man yaqtul muminan man yaqtul mumina mutacamidan mid waxaa la yidhaha shibhulcamdi la yidhaaha macnaa ka so eg dilka khada'a waxaa weeye qofkii ugaarsanaya ama dhagax iska tuura ama xabad meel ilaa isaga riday oon qofu qasina qof ku dhacday dilkaas khada'a la yidhahda waa gaf qofkii uma owadin nabarkan wuxunbuu meel ku tuuraayey dhagaxoo meel isaga tuuray xabadoo meel ugaar isaga riday waa isaga shabaaxay cirkoo u riday qofay ku dhacday dilkaas waa hada diyaa ka laasimaysa oo mukhafafo ah oo caaqilada tolka qofka ay qaraabadiisa ay bixinayaan waxaa kaa ku xiga waxa yadha shibhulcamdi wax la yidhahda waa dhinacan camdi uu ka yahay dhinacna khada oo ka yahay ama camdulkhada'na waa la yidhaha shibhulcamdina waa la yidhaha waa maxay qofkiyaa dhengad qof ku dhibtay ama dharbaaxiya ama jeedal badanaa looma dhinto waxaan loo dhimanoo qofkii ku dhintay ee qofkii tiisiibaa sanka u saarneed waaba u dhintaba w wixiina wax loo dhinta ma ahayn shibhu alkhada ayaa la yidhaahdaa shibhu alcamdi aa la yidhaahdaa o qasaas kama waajibayso laakiin diya muqalladaa ka waajibayso sida khada aba qasaasiisa uma waajibayo midda kale waxa weeye waa camdi maxdi ah camdiga maxdiga waa maxay qofku waa inuu qofka wax inuu ku dhufto inuu u qasto oo ula kac ugu dhufto ama hays yidhahda aadishid oo niyadiisa ku jirto ama yaada dil waxaasna waa wax culus oo sidii bur weyn ama garuun weyn ama wax muxadada xabad midi saaf waran ma garan ama baahiyuu ku dilay ama cunto sunoo u qasay isagoon ogeyn isaguna ma yaqaano ama libaax iyo eeyo u salliday waxyaalahaasoo dhan ma garan waxaa marka qofku taas waxaa la yidhahdaa waa camdi maxdi waa inuu qofka wax loo dhinto uu ku dhufto wax loo dhinto uu ku sameeyo ula kacna ugu sameeyo amaa qalbigiisa inuu dilo inay ku jirto in kale sida madhabka shaaficiga ictibaar male taasaana xoog sababto nin walba qof intuu dilo wuxuu ku leeyahy hadhow aniga uma qasdayno uma qasdayno inaan dilo sababto niyada adig wax lamaara waxaa la dabdhi karaa waxaa weeye qofkan waxaan uu ku dhuftay inuu ulakac ugu dhuftay oo u qastay qofkan inuu wax ku dhufto waxaasna bimaa yaqtulu haaliban wax wax dilo inay yihiin ee markaa u dhinto markaas maxaa ka waajibaysa qawad in loo qoorgooyo qasaas ayaa maanta ma arkaysa ka waajibaysa haddii la cafiyana oo diyo lagu cafinayo diyo haddii la iska dhaafana waa la heli kara oo la saamixi karo laakiin shuruudda qasaasta afar shardi ayaa loo shardiyaa qofka marka la qasaasayo afar shardi ayaa maanta loo loo shardiya nacam ah midda ugu horeysa waxaa weeye waa inuu ulakac uu yahay ha afar shardi ayaa loo shardiya afartaas shardi waxaa weeye an yakuuna alqaatilu baaligan caaqila qofka wax dilay waa qof qaangaaraho oo caaqiloo majnuun aan ahayn ama mukrah aan ahayn waa inuusan ahayn mukraha laftiisa qaara kaysa ka noona horta qofka inuu baaliq waa inuu yahay mukalaf oo qaangaar oo caqligiisa qabo qof ilmo yar hadday wax dilaan looma qasaasay laakiin diyadii waa laga raba qof majnuuna isagana diyadiyaa laga raba tan labaad allaa yakuuna alqaatilu waalida lilmaqtuul waalid hadduu ilmihiisa dilo hooye wiilkeeda ama gabadha disha ama aabe loo qisaasi maayo sababta waxaa weeye wujuudkiisa maadaama uu sabab u ahaa waalidku inuu cadamkiisa cunugiisa sabab u noqdo maahan xadiidaana loo hayo ayaga nacam midda kale qofkuu dilay waa inuu muslim waa inuu yahay gaal muslim loo qisaasi maayo ama xarbi haado ama mucaahad aado mucaahadka in la dilo waa xaaraam madimig ama musaama laakiin lacalla haddii ay dhacdo diyaa ka waajibaysa iyo xabsi wixii imaamku uu ku casiri karo sababta xadiidkii laa yuqtalu muslimu bikaafir walaa yuqtalu muslimu bikaafir midda kale qofka wax dilay hadduu xor yahay oo kan la dilay raqiiq addoon yahay isagana loo qisaasi maayo sababtoo takaafu waa inay ay jirto ma garan adraafta iyada marka la isu qisaasayo shuruuddaasoo kaleo dhan waa la shardiyaa afarta aan soo sheegay ninka wax gooyey waa inuu oo xibin gooyey ama ilfuje waa inuu baaliq caaqila yahay waa inuusan waalid ilmaha u ahayn waa inuu muslim uu yahay xor ah hadduu ama raqiiq uu ka gooyo qof xore ama uu gaal ka gooyo diyaa ka waajibaysa amaa ninka ragga iyo haweenta waa laysu qisaasiya hadduu ninka ragga gabar uu dilo muslimada xor ah waa loo qisaasiya gabadhana sidoo kale haddii nin disho waa loo qisaasiya kontankeedii kusoo darya midna ma jiro marba qisaas haddii ay noqoto kontankeediiyo lagu buuxina iyo midna markaa ma jiro nacam waxaa kaloo shardiya adraafta marka la qisaasayo labada shay laysu qisaasa inay isleeyihiin gacanta midig gacanta midig gacanta bidix gacanta bidix saas oo kale ma garata waa inay isleeyihiin waana inay isku manfacan yihiinoo hadda qofaa gacan midigtoo ka gooyey kan wax gooyana gacantiisa migta waa qalolanta waaba migta shlaa ee qisaas ma noqonaysa marka sababtoo gacantaas uu gooyo gacan manfaco leh aheyd tanna waxa weeye manfacadeedu eberkeeda waa nacam midda kale marka jaraaxda layska qisqaasayo waa inay meel xibina ay noqoto maalan hadduu gacantii halkaas uu ka gooyo oon meel xibina aan ahayn wuxuu heli karaa labo intan diyadeedii inuu qaato intaan inuu goosto intaana uu xukuumadeedii uu qaato oo loo xukumo ee halkaa ma laga goy karo waa in meel mafsala laga gooyo soo ma ama hal meel mafsal ama halka ama garabka in laga gooyo marka meelaha oo lafaha dhexdooda ah maanta ma arkaysaa lagama goyno nacam waxaa kaloo rabaa qofka marka uu la qisaasayo oo xibin uu ka dhaawaco waa inuu qofka uu raysto wey markii inta qofka la dhaawaco ou qofka uu raysto ee la ogaado waxa ka maqan manfacadooda ayaa maanta ma arkaysa laga qisaasi karaa laakiin qofkiioo weli meeshay dhaawac tahay ma u dhiman doonaa ma fafashashi doontaa infection ma u qaadi doonaa lama lama marka lama lama marka qisaasayo ilaa ay meesha ka raysato markay raysato oo la ogaado meeshii dhibaatadu ay gaartay hadday xibintaa xibintiyaa laga goyna hadday faaftana hadduu rabo xibintuu ka goosanaya intaana xukuumoo qaadanaya ama intoo dhanba diyuu qaadanaya wixii isaga uu heli rabo ayuu qaadanaya nacam laakiin lacalla qofkii oon raysan hadduu yadhoo ka qisaasto ee kii dambe dhibaatadii ay ku siyaado kii awal hore wax laga goyo dhibaatadii ay ku siyaado hadha waxba ma laha sababta waa inuu sugaa ilaa ay ka raysato ilaa ay ka rayska suga okay qofaa qof gacan ka gooye waa loo qisaaso gacantiyaa laga gooye waa u dhintay kii markii hore wax dilay oo gacanta wax ka gooye ayaa qisaasahaan gacantii looga goosta goosastii u dhintay diyo maa laga raba maya diyo ma laha sababta balaayada isagaa isu keena markii hore intiisaa laga goostay hadduu nabarkiisa oo fashasho hadhow marka wax dhibaataa maanta ma arkaysaa marka marka axkaamtaasi leeda kulli kutubaha fiqiga aad ka akhrisan kartaane laakiin in xooga inay qofka haqaafadiisa ay korto uun gacantaa la iska goynaa un keliya maahan waxay leedahay shuruud bay leedahay arkaan bay leedahay dilku muxuu yahay makaasa midda kale qofka hadduu khada gacanta uga gooyo khada gacanta ma looga goynaayo waa inuu camdi gacanta uga gooyo ama camdi isha uga rido markaasay qisaastaa hadday khada tahay diya markaas ka laasimayso markaas ilaahay wuxuu leey subxaana wa tacaala wakatabnaa calayhim waxaanu ku qornay calaa bani israa'iila fiiha fi towraati ana nafsa naftii tuqtalu binafsi nafaa loo dila waa markay shuruudoosta camdiga oo maxdi uu yahay labadii qofna dhiigoodii oo isu munaasab yahoo qofka la dilo qof muslima oo xor ah uu yahay rag iyo gabar wuxuu ahaaba ha ahaayo walcayna ishiina bilcayni ay tuqfa bilcayni ishaa loo goyna waa inay kas ay noqoto marka waa inay kas ay noqoto iyo shuruudii kale walanfa waana alanfana yujdacu waa loo goynaya ayaa uqadana bilanfi qof kale afkiisa haddii uu gooyo sankiisa hadduu gooyo waaluduna biluduni waana aluduna tuqdacu waa loo goynaya biluduni dheg haddii ay goyso waa loo goynaya wasina bisinna waana sina tuqlacu waa la fujinayaa bisinna ilig kale hadduu fujiyo laakiin ilugu hadduu jabo qasaas malan diyareed ilugu haddii uu jabo qasaas male oo sidoodaba lafaha jajab jajabka oo meelaha dhexe ka jaba ayaga qisaas male allahuma muwadaxada maana meesha hadduu qofka uu lafta u caddeeyo madaxa isagana waa la cadday karaa ama weji laakiin inta kale qisaas male waa diyowa marka ilig waa in la fujiyo maahane hadduu iligii jabo sababta hadhow marka la qisaasiyo intii inay jabayso ilig lama yaqaano laakiin fujinta waa caadi wax la yaqaano wljuruuxu wa ana aljuruuxa qisaasun faman tasadaqa bihi qofkii sadaqaysta oo qofkii isaga wax laga dilaa sadaqaystay qofkii asaga la dhaawaca dhaawacii sadaqaystay ama diyow ku bedeshay fawa kafaaratun low kafaaray u noqonaysaa ama marna qaar damiirka waxay u celiyaan qofkii asaga laftiisu dhibaatada geystay hadduu isdhiibo raalli ka noqdo uu yidhaahdo dunuubtan ha layga mayro ha layga qisaaso isoo dhiibo dad badanaa la sheegaya xataa soomaali aho dad intay wax ka laayaan iyadoo colaadaa markii dambe ilaah intuu toobad waafajiyey issoo dhiiboo dadkii agoonnada u yimid oo yidhi ama diya naga qaata ama na dila waxaa rabtaa nagu sameeyo ma xambaari karna balaayadaan aakharna ma ortegi karna fahuwa kafaaratun low kafaaro u yahay waman lam yaxkum qofkaan ku xukmin bimaa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasina hum adaalimuuna daalimiin xad ka baxsan marka qofkii sidaasoo kale oo xukumkii allah intuu bedelay oo xugun beena soo qaatoo yidhi kanaa xukunkii allah kii allana diiday iyo wixii lamida marka waa gaal waa waxaweye waa daalmi dulmiguna haddee iyo kufriguba marna gaalnimo diinta ka bixiyay noqdaan iyo dulmi diinta ka bixiya marna dulmi oo kabaa'ir weynahay noqdaan marna dulmi saqaa'irahay noqdaanoo hadba qofka dembigiisa iyo ictiqaadkiisa iyo qaladkoo gale ayay ku xihan tahay waa anagii soo sheegnay aayaddan dadna waa ku xadgudbaanoo sida khawaarijta uun dadka dhiiggiisa inay ku banaysaan raba qof walbaba maaragtay diinta ilaahay wax ku xumdil iyagaanba wax ku xukumayninoo baatil xukumaayo iyagayba ku dhacaysaa marka hore dadna waxaa weeye xukunka alle iyo sharciga dan kama lahanoo waa iska sahlanaya dadna waa dhexdhexaado diinta ilaahayna in wax lagu xukumo qofku nafsadiisa uu ku xukumo ahalkiisa uu ku xukumo mujtamaca uu ku xukumo na way ku dadaalayaan ma garata dadkana ugu marmarsoodaan siday dhiiggooda ay u bannaystaan waxay fiirinayaan qofkan xukumka waxa ku qasbay iyo ictiqaadkiisa iyo waxa ka dambeeya waa arrin baxfi u baahanoo deg deg isagaan baahnama qof aan weligiis diin iyo sharci arkina baa inta middi loo dhiibaa leeya malaxwaasal dadka soo laay marka muxuu ka yaqaan ummaddii u iska bugsiina iska qarxinayo marka ma garata marka waa waxyaalaha khaladaadka oo dhacayo waayo waana wixii cad lagu kufrisiiyey oo cusmaan lagu dilay oo meel walba hadda ummadda lagu laynayo dadka aayaddan sida xun u fasirtaa ka mida ma garata ummadda meel walba ku laynayo nacam marka iyagaana ugu horreeya qofaan ilaahay diintiisa wax ku xukumino qof dhiiggiisu xaaraam oo yahay xalaashanaya naasukule waxaan ku dabala war adigaaba ilaahay qeyrka wax ku xukumaya qof aadan hubin xaakim ma tihid wax kuu dirsatay lama arko wax ku xil saare lama arko mu mididaadaa iska wadataa qofkaa rabtaa iska dila iska qarxina yaa adiga ku dirsada adiga yaa kuu og waxaa taaba yaa yaqaana waa adiga nacam hay markaas alla wuxuu leeyi subxaanahu watacaala waqafaynaa waxaan raacsiinay calaa aahaarihim rususaa reer bani israa'iil biciise bni maryamaan raacsiinay alqafa waa qoorta wey marka meeshaa annagu aan ka dhahno hebel hebeloo daba galay ama hebelaan daba dhignay meeshaan ka dhahno ilaa labada qof waa isdaba socda labada qooroodna waa isku aadantahay oo luqunta iyo luqunta labada kaloo xibnood waa isku aadantahay laakiin intii daba la magacaabi lahaa waa daba dhig la dhici lahaa waa qadaad raacinaa ka fiican ilaa qadaadku waa meel sharaf loo dikrigiisa u fiican marka culimmadii annaka noo laqban jirtay waqafaynaa waa qadaad raacinay dhihi jira sababtoo iyadaa ka munaasab labada xibnood sheegitaankooda qoorta iyo tan kale yaa fiican qoortaa fiican ilee qafo waxaweye qofkan qoortiisa kan kale qoortiisa ay maaragtay ay ay ku jeedaan waa isgadaal socdaan waa marka qafigu waa saas wey waqafaynaa waan qadaad raacsiino waa qadaad dhigno oo macnaa waa raacsanay calaa aahaarihim raadkoodu ambiyada reer banu israa'iil ilaa ambiyo badan bay lahayn ilaa ciise laga soo gaaro biciise bani maryamaan raacsanay waa aakhir ambiyaa bani israa'iil wa musadiqan xaal ou rumaynayo limaa beyna yadii wixii ka horreeyo min atawraati towrada uu rumaysan yahay bal axkaamta isagoo ku camal falaayo wa aataynaahu waxaana siinay alinjiila injiilaan siinay fiihi xaal ay ku sugan tahay hudan hanuun iyo wa nuuru nuur wa musadiqan xaal uu rumaynaayo nabiyullaahi ciise ayaan raacsinay ambiyadii reer banu israa'iil limaa beyna yadayhi wixii ku horreeyey oo min atawraati towraat ah ha ha wa musadiqan macnaa injiilka u noqone wa musadiqan xaal uu ku rumaynaya injiilkii limaa beyna yadayhi wixii ku horreeyey min atowraat towraat wa hudan hanuun xaal uu yahay ayaan injiilka aan siinay nabiyullaahi ciise iyo mawcidatan waano oo lilmuttaqiina muttaqiinta u sugnaaday ee walyaxkum ha ku xukmiyeen ahlulإinjiil ahluinjiilkale bimaa anzla اllah ilaahay wuxuu soo deefiyey dhexdiisa waman lam yaxkum qofkaan ku xukminin bimaa anzla اllahu ilaahay wuxuu soo dejiyey faulaa'ika kuwaas hum ulfaasiquuna faasiqiin nabiyullaahi ciisa nabiyullaahi muusa ambiyo badan oo reer banu israa'iila ka dambeeyey laakiin ambiyadaas oo dhan towraada kitaab u ahaa oo sharci u ahaa بما استحفظوا من كتاب الله يحكموا بها النبيون الذين بها النبيون الذين أسلموا بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا كحكموا جلهم ويا الربانيين أحبارتي كحكموا جلهم توراة مركز شرع وذوينا نبي الله عيسى مركز ويمد أساق كتاب عصبة لسيو إنجيل لكن culimmadu waxay yidhahdeen injiil mawaacid iyo cafi iyo musaabaxa iyo qalbi dileeca ka buuxee xagga axkaamta iyo sharciga towraad wixii aan la nasaqin ayuu u sheegayay ilahi warasuul ilah bilah qad bi-aati min rabbikum anii akhlaqu min adiin musadqa lima bayna yadayhi waliyuxilla lakum bacda aladii xurima calaykum waxyaala la nasakhay maahane inta kale axkaamta towraad ayaa barka dhaqan u ah oo kuwa hadda kirishtaanku yihahda alcahd اljadiid walcahd اlqadiim ay dhaha cahd ljadiid waxay ka wadaan injiil cahd اlqadiimna towraad haddowna marka ayna shuqul ku lahayn cahd اlqadiim ma dhaheen ee waxaweye axkaam badan wixii la nasaxay maahane wixii kaloo axkaamta iyo sharaa'icda kitaabkaasay ka raacsan yihiin towraada marka waxaa leeyahy injiil kuxukuma marka macnaha waxaa weeye wixii injiil ku yaallo iyo wixii towraad ku yaallo intii la nasakhay maahana oo injiil ay sugtay ku camal falo ku xukumo sharciga laakiin kuma aysan xukumin oo yuhuud waaba kuwii diido nabi ciise maba rabo inuu injiil maba u dhaqaaqinba waa diiday towraadkiina siaan ogaanin ilaahay noo soo sheegay u galeen injiilna waa ka harin markay kuu faataa dhuglaynin kuma aysan xukumin waa diina qaarkii ciise raacana xawaariyiin dad sugnaa maahana intii kalena haddee caqiido kale oo ciisa ilaaha iyo waa ibnul ilaaha iyo balaayo kale ayba qaateen in yaraa diintiisii saxdaa tawxiidkii ku toosnaaday waqafaynaa waan raacsiinay waaqadaad raacsiinay calaa aathaarihim raadkii ambiyada reer banu israa'iil biciisoon maryama qadaad raacsiinay oon maaragtay oon raacsiinay oo ugu dambeeyey w oo harta waa aakhiru ambiyaa banu israa'iil wuxuuna kaloo uga duwan yahay kuwii hore oo dhan maca daawuud iyo sulaymaan oo ambiyada ugu waaweynaa towraadka dhaqankooda ahaa waxna kama aysan nasan allaahumma ciise injiil markii la siiyey waxyaala waa laga nasakhay laakiin marjaca weyn isagoo ah ilaa waxaa weeye yahuudda maxaa ka batay maadinimadii baxtigaad iyo qalbi qalayn markaa injiil marka raqaa'iqaa ka buuxday marka wax qalbiga jalciya iyo cafi saama kuwaan kale iyagu waxa weeye cafina ma aqoonin wax inay saamdido u kala kirtaan iyo maadinimo maahane wax cafi musaamaxdira my ma aqooni markaasa injiil marka raqaa'iq badanaa loo keenay marka musadiqan xaal uu yahay ciisana maryaba kii rumaynayay limaa beyna yadii wixii ku horreeyey oo min atowraati towraata uu rumaysan yahay bal intiisaba uu ku camal falaya wax la nasaxay maaha wa aataynaahu linjiila kitaabka injiilka ayaan siinay fiihi xaal uu ku sugan yahay hudan hanuun iyo wa nuura nuur wamusadiqan xaal uu rumaynayo injiilka limaa beyna yadihi wixii ku horreeyey oo min atowraati ah oo hadda waxaan dhihi karaa nabigeena towraad waa rumaynaya kitaabka qur-aankana towraad waa rumaynaya oo hadde kitaabka qur-aanka maxaa ku qoran ilaa kitaabka waxa ku qoran oo nabiguna ku camal falaya soo maha marka injiil waxa ku qoran oo nabi ciisena ku camal falaya sida nabi maxamed calayh salaatu salaam qur-aanka wax loogu sheeg ugu camal falaya marka qur-aankii ayaa rumaynaaya waa la dhihi karaa nebi maxamedaa rumaynaya kuwii ku horeyna waa dhahay nabiyullaahi ciisa towraaduu rumaysan yahay kitaabka injiilna towraaduu rumaysan yahay oo xaqnimadiisu ku hadla saas macnaha wahudan xaal uu yahaan soo dejinay injiil iyo mawcidatan waana lilmuttaqiina muttaqiinta kitaabkaa marka injiilkaa isagaha lagu dhaqmo xaq caqiido oo balaayadan tahliidkan iyo waxyaalahan kale iyo waa ibnullah iyo waxa ha la joojiyo axkaamtiisa ha la hirgeliyo iyo ciise nabi maahan iyo maaragtay si xun oo ku dhashay iyo maaragtay yuusufu najaara dhalay iyo waxa jinniga ay daldalayaana ha joojiyo ciise aabba ma lahan kalimatullaahi alqaaha ilaa maryam waruuxu minhu nacam ilaahna ma ahan aabbana ma lahan waa addoon ilaahay abuuray subxaana wa tacaala bikelimatii kun fayakuunu ku abuuray wlyaxkum ahlulnjiili bima anzal lah fii waman lam yaxkum qofkaan ku xakmin bima anzal lah fa ulaaika hum alfaasiquuna kuwii xadka ka baxsan way ma garan marka fisqigana mar kufrigu gaari karaa mar wuxuu gaari karaa kabaa'ir waaweyn mar macaasibuu gaari karaa hadba qofka waxa uu xakumo waxa ku qasba waxa uu ka rumaysan sida aan soo sheegnay culimmadu ay tafsiilisay ahlulcilmiga malaa ibna cabaas iyo laga bilaabo ma garan bal wuxuu dhihi jira khawaarijta marku arko kufriga aad ku tegaysaano muqrib ilmilla marka ummaddan loo eego diintii ictiqaadsan oo kitaabka ilaaha sharci u yahay ee laga yaabo qadiyo ama qadiyad inuu ka ilduufo ama xoogaa uu hawo ka raaco uu ogyahay inuu isqaldan yahay maaha kufriga aad ku tegaysaana waa kufrin duuna kufri markuu leeyahay waa qofka diintii rumaysan kitaabka ilaah inuu xaq yahay isagu inuu maaragtay xukumka uu leeyahay ee uun wax uun ku gafo hawa raacay inuu qaldan yahana og oon xalaalaysan saasuu ka wadaa ibnu camar marka aayaddan oo kale tafsiirkeeda khawaarijii wax la halmaala lagama dhegaystee culammada ahlu sunnada min ataabiciinta laga dhegaysta haddii kale waxay rabaan intay muddi kuu dhiibaan inay maaragtay muslimka aada ku layso dadkii lama la yaxkuman zalla fulaaka iyagaan ku xakumayninba dhiig aan loo xalaalin u dila ama laxku anzalla farji aan loo xalaalin intuu kufriso naagta ka soo qaadana xoolo aanu xalaal ahaynoo intuu yidhahdo ninku waa kaafiro soo dhaca huwa asluhu wa farcu kullu ma laa yaxkum anzalla saa iyagaa ugu horeeya midda kale wuxuu ku xoka waaba jahli jahli jahli dhala in qofkaas waa gaal waayee dil ma cilmiga noqone gaal waayee dil maxaa gaal lagu noqdaa maxaa muslim lagu noqdaa dhiigga goormo macsuumiye maxaa waxaasoo dhan waxba iyo waxa cilmi iyo fiqhi dhigan iyo intaas waxuu ka ogyaha lama arko waa un dooxato bis ilaah marka waa inaan saa ogaano waxa baabka jihaadka culimmada fiqhiga kitaab dhan uu ku leeyay kitaabu siira la yidhahdaan fuqahada shaaficiyada waxa axkaan la dhigay waxa maaragtay kutubaha sunan ma garan dad hadda sharciga yaqaano oo diinta yaqaano ah amaamule waxaa la yidhahdaa fiqhiga jihaadka reer shaam baa ugu yaqaan iyagaa ugu jihaad badna saas yidhaahda markaas marka dee shihaadka sharciga lagu soo cesii jira maana hawiye iyo doox maarata hawaa oo macnaha hawaa cidlaa iyo dooxatnimo lagu soo cesiiyo sharciga islaamka kitaabka iyo qur-aanka nabiga haga maxaa axkaam maxaa sharci yaan la dilayna yaan la dilaya goormaa la dila kulli waxaasoo dhan waa sharci ilaahay uu ka dejiya kayaan kutubii hore markii laga soo sheekaya waxaa la yidhi waanzalnaa waan soo dejinay ilayka adiga muxameda nabi maxameda alkitaaba kitaabkaan soo dejinay bilxaqi asagoo xaq ku sugan aan xaqaan kusoo dejinay runta sheegay kitaab iska mala'waala maahane runtuu ka hadla xaquuqda ilaahay markuu ka hadla iyo sifaadka u waajibay iyo tawxiidka u waajibay ambiyada xuquuqda markuu ka hadlaa xaqa markuu caddaynaa qisaska caqaa'idka axkaamta waa xaq wey musadiqan xaal uu yahay kuu rumaysan limaa beyna yadeehi wixii ka horey min alkitaabi kitaabka hal kitaab lagama wada waa jinsulkutub ma garta haddii shayga mufradka aliflaan loo yeelo macnaa jinsulkutub kutubtii ka horeysa towraad iyo furqaa injiil iyo maaragtay zabuur intaba waa ku dhacaya wa muhayminan xaal uu yahay ku waardeynaya caleyh isagaa waardiye ka ah oo waa maxay wixii xaqa iyo wixii baadila maanta maxaa lagu kala garanayaa kitaabka ilay sunnada nabiga calayh salaat slam oo saxiixa sababtoo ah reer bani israa'iil kutubtii waa taxriifiyeen axaadiidtooda iyo xataa wixii nas qur-aana ma la kala yaqaana asaaniid ma leh wixii waa taxriifiyeen marka waxna waa wax la hubo inay baatil yihiin waxna waa wax la hubo inay xaq yihiin wixii baatilina waa la inkiraya wixii xaqana waa la sugaya wixii aan la aqoonin oonan diinteenna ka aqoonin laa nu'min walaa nukadib waxaan leenahay aamanaa billaahi ma garatay wamaa unzil ilaahay iyo wuxuu soo deji waa rumaysanaha wuxuu nabigu hadday alayh salatu slam wax idiin sheegaan oodnan waxaa aqoonin quluu aamanaa billahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila cala aladiina min qablina waa rumaysanaa haddii kale waxaa dhici karta shay baadiloo iyagu taxriifiyay inuu noqdo waxay kuu sheegayaan ood ilaahay u nisbaysoo rumayso ama shay saxo oo diin ahaa ayaga diin u ahaa inaad beeniso haddii marka waxaa kaaga filan inaad tiraahdid wixii maaragtay oo ay kuu sheegaan oo butlaankooda aada garanaynin aamanaa billaah ma garata wamaa unzila calna wamaa unzila min qablina taas intaasaa gaabso marka kitaabkaa xakumaayo wixii diin iyo wixii saxtaa lagu kala yaqaan masdar kale oo meel kaleo xaq laga raadin oo aan kitaabka ale sunnada aan ahayn ma jiro israa'iiliyaad iyo khuraafaad iyo falsafaad maxaa laga raadinayo kitaabka isaga waardi ah isagaa xaqa caddayn iyo sunnada nabiga wixii ou sugaa sugan wixii ou ibdaaliyaa ou baabiyaa baabaas ee faxkum baynahum ku kala xukun bimaa anzala allahu ilaahay waxa ku soo dejiyey walaa tattabic hana raacin ahwaa'ahum hawadooda camaa jaaaka yacni xaa-idan adigoo ka leexanaya camaa jaa-aka wuxuu ku yimid oo min alxaqi xaq ka mid nabigeenna waxaa leeyahay hawooyinkooda ha raacin oo ha ka leexana wax xaqa marka meeshay ka dhahaan woy weliil gowracdii baa ku quus qaata haddii nabiga saa loola hadlayo annaga maxaad u malayna mar min baabi owlaa in la isjiro waay maka in aada la isu jiro waay gaar ahaan zamankan hadda ahwaada iyo admaacda iska badan tahay tasaludka gaalada iska badan yahay inxiraafku badan yahay qof walbaa inuu is-ilaaliyo waa intii tabartiisa oo xaqa u ku dadaalo walaa tatabic ahwaa'ahum hawooyinkooda ha raacinin camaa jaa-aka ay caadilan adigoo ka leexanay uqadar camaa jaa-aka wixii ku yimid min alxaqi xaq likullin jacalnaa qolo kastaba waxaan u yeelnay oo minkum idinka muda sharcatan shareeco shareecada asalka waa meesha biyaha laga dhaco webiga iyo maaragtay dhabaha ceelka ku geeyo ama webiga meesha hilada biyaha laga cabo ama ceelasha meesha laga cabo meesha biyo dhaca ayaa shareeco la yihaha soo dadka xoolahoba iyo biyuhu say maaragtay ceelkaas ugu arooraan uga bacaan waddadaas u qaadaan ayaa sharciga alle laga waraaba marka qolo walbaba shareeco iyo maaragtay diin ay ku dhaqanta ayuu leeyahay iyo wa minhaajan waddo toos waddo oo waadixo ay qaato soo diin walbaba ilaahay subxaana wa tacaala wakhtiyaalkaas ilaahay qolo walbaba wixii markaa sharcigu u munaasab ah ayuu u dejiyey sababto dadka duruuftooda waktigooda waa kala duwan tahay yahuud duruufay lahaayeen sharci u munaasab waktigoodaa loo dejiyey nasaara iyo waktiga nabi ciisa duruufay lahaayeen risaalada nabi maxamed waa risaalo khaatim risaalaad ahoo ilaa an yarisa lahu اlardo waman calayha qiyaamaha sharci u munaasaba oo waktiga oo dhan la soco kara oo koofargarayn karo oo la dabaqi karo ayuu ilaaha usoo jeejiy soo qofka diinta yaqaana wakti aan lala socosiin kar lama ah dadka dhahaya cahdigan waa xadaara diin lama soco karta waa been ma sharciga ma dayaarad hala samaysta u diido ma baabuur hala samaysta maraakiib hala samaysta ma u diido combyuutarra waa un loox wax lagu qorto oo mutadawira maa la diido haye wax dawirka la sheega hadday ribo iyo khiyaanaad iyo qatli iyo ikhtiyaalaad iyo dabaqaad kala sarreeye iyo taasi maxay faa'idaha o leedahay zaman kasta ma been iyo kidbi iyo kufri iyo dil iyo dhac iyo gumaysi maxay faa'idaha u leedahay waxa waktigan cusub yimid wixii saalixa cidina sharciguma diin soo maha laakiin dulmi ummada dhan in la dhaco ummada dhan in la baabi'iyo caqaa'idkooda lagu ciyaaro la sakhiro waxaan qiimo lahaynoo taafiya kufri in loo yaro diinta ilaahay ee sharciga layidhao maaragtay lacaayo oo maaragtay dicaayad lagu furo riddadii iyo qubxigii iyo zinadii iyo qatligii ikhtiyaalaadkii qarxii in maarata intaasoo malaayiin lagu bixiyo nabadii la baabi'iyey diintii la baabi'iyey tadawuraha taasi marka bal waxa tadawurkaa diinteennu diidda hana loo sheego ee caalamka yaala ribada iyagiya baa ka qaylana xoolahoodii meel baasay ku socda baruugay buuxinayaa kooxaa meesha u joogto lama hadli karo lama canaantaana caanadaas waa la yaqaana xoolahoodi dhan iyagaa dhacay o hadhow bunuutan keenayna waa loo jooga waa la siibaaya bunugga haddana soo buux waa la siibaaya maantana ma dhammaayo waxyaalo kale lagu andaadaa ninka meesha jooga oo baasha siibaayana joog waama dhihi karo hafka lagama hadli karo meeshaan ragaa shaxda u jooga wax laga hadli karana maaha maqyaanadaas marka ma ma ma ma matadawuraa marka waxay tadawur ku sheegayaan waa waxaas matadawuraa gabdhaha gurigooda inta laga kaxeeyo maantana inay xaafiisaa u taagnaay badeeco silcaa laga dhigto telefishonada iyagoo qaawan lagu waxeeyo oo meel walba is cunugeediina subaxdii inta laga tuuro maaragtay maqribka iyadoo nug nug nug leh oo maaragtay tareemada saa ugu hordoonayo oo naf lahayn cunugeedii meelay ka soo qaadi sidaa guriga tegi aroortii haddana waxay kusoo dhma tare horta saddex saa waxaaba ka qaadana waxay make up intay isdhisaayaan xaafiiska laysu dhisaayo tuuko iyo been hore intaas saacaday ka qaadan hurdaba maba helayaanba marka hadhow wixii qashqashaadoo xaafiiska iyo saqajaannimo idiga xadid walaa xaraj taas quruxa marka waxa marka kuwa cumalada ay leeyihiin waa quruxa waxaas wax la midaba wa ilaa wax wanaagsan oo horumare oo diinteenna ma diidayso laakiin ummaddii akhlaaqdeedii iyo diinteedii iyo sharafteeda waa ubadkii dan lagama le waxaan aada moodaysaa inay shacabkoo dan kala yihiin waa badeec badeecaa lagu gadaa gebigaas qofka dhan waa baaco mushtari wax dan kale lama ah hadhow sida loogu shaqaysana baabuur riba ah loo dhiibaa guri riba ah shaqoo lagu addoonsanayaa saw ribo ugu jiro hadhow markoo dhintana waa lagala wareegaa wixii oo dhan eber wax cilmigiisu ka dhexlaama lama ah cadaabkaasay ku jiraa marka sharcigaa marka waa sharci nabide shareecadeena nabi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaa slam waa sharci ilaa caalamka an yarita lah arda man calayha uma marka likulli ummati jacala min sharata minhaaj walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa la jacalakum wuxuu idinka dhigi lahaa ummatan waaxidatan ummad keliya oo hal diin wadato on iskhilaafay oo hal sharci wadato walaakina ilaahay subxaana wa tacaala ummado kala khilaafsan oo idinkala dhigay oo shareecow hadba soo dejiyo waa nasakhoo tu kaloo soo dejiyo waa nasakhayoo tii ilaa qiyaamo soconaysuu soo dejiyo muxuu u soo dejina liyabluwakum ilaahay inuu idinku imtixaano fii maa aataaka wuxuu idin siiyey sharciga laa dejinayo shalay ilaahay sharcigu dejiyey nabiguu soo diray sharcigan saa socday ilaa waqti nabi kalou soo diray waa ilaa waqti waa kii khaatim ambiyaa la soo diray waa in la wada raaco kii marka hore wax isku dejiyo oo mutacasiba ee asagoo hawadiisa raacayo iyo qofka alladii yaduuru alxaqa maca alxaqa xaysu daara qofka xaqa la wareegaalaysanayo ilaahay addoono alle kala ogaanayo iyo qofka kale sida cabdullaahi bnu salaam kitaabkiisii hore u rumeeyey kutubtii kale u rumeeyey wuu ogyaha kitaabka inuu xaq yahay nabiga waxau dhahay wiilasheeda waa ka aqo oga calayhi salaatu salaam qaarna iyagoo ilmahooda ka aqo ogay diida aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum ee fasabiqu lkhayraati khayraadku kaloo hor hormara ilallaahi ilaahay buu marjicukum ahaada jamiican dhammaantiin qof wanaagsan iyo qof xun ilaah loo wada noqonaya oo la hortegaya fayunabi'ukum ilaahay wuxuu idiin warramayaa bimaa kuntum waxaad ahaydeen fiihi isaga dhexdiisaba takhtalifuna ku iskhilaafo caqiidatan wa camalan waxaa isku khilaafsanaydeen ayuu ilaah idiin warramaya ninkii xaq ku taagay ninkii kale isaga ka warramaya kolle xaq ninkii ambiyadii ilaahay rumeeyey rusushiisa ilaahay rumeeyey rusushiisa oon rususha kala geyn qofkaasaa marka xaq ku taaga innaa anzalnaa waan dejinay ilayka adiga xaggaaga alkitaaba kitaabka kusoo dejinay oo kitaabka qur-aanka bilxaqi xaqan kuula soo dejinay wax walba asagoo runta ka sheegay wixii ilaahay ku saabsan wixii ambiyada ku saabsan wixii sharciga ku saabsan caqiido wixii ku saabsan aakharo wixii qeybahoo laga warramayo imaan rabo wixii aakhara kullu run baa laga sheegay musadiqan xaal uu yahay kuu rumaysan limaa beeniyadihi wixii ku horeeyey min alkitaabi kutubtii hore wuu rumaysan yahay wa muhayminan calayhi isagaana waardiye ka ah wixii xaqa isagaa sugayo wixii baatil isagaa anfinaya marjaca xaqa bacda nusuuli hada alkitaab waa kitaabka ah nabiga lagu soo jiiyo sunnadiisa shaarixada oo sharxaysa wa ee faxkum baynahum ku xukun dhexdooda bimaa anzala allah marka ayaddan waa kuwa culimmada qaar yidhaahdeen maaragtay aayaddii hore ee la yidhi maaragtay oo markii la yidhi aayaddii wakayfa xakmu ama ama xukun ama ka jeeso aayaddii lagu yiri aayaddaasa lagu nasakhay ay culimmada leeyihiin nacam ahi walaa tatab haa faxkum baynahum dhexda ku xukun bimaa anzala allah hadday kuusoo xukuntamaan walaa tatabic ha raacin ahwaahum hooyaalkooda oo waxa ay leeyihiin in uutiitum haadaa fakuduu wain lam tu'tow faxdaruu ha ka yeelina xaqa adiga mar saas samaysaba walaa tatabic ahwaahum hawadooda haka ha raacin camaa jaaka wixii ku yimid adigoo ka tegaayo oo min alxaqi xaqa ha ka tegino ayaga ha raacin marka maxaa u malayna ummaddii likullin qolo walba oo jacal likullin qolo walba oo idinka idinka mida makara jacalnaa waxaan likullin qolo kastoo minkum idinka mida macnaha u qadar inaa soo hormariso likullin jacalnaa waxaan u yeelnay oo minkum ay likullin minkum jacalnaa waxaan u yeelnay shircatan shareeco dariiq maanta ma arkaysaa iyo waddo sharci laga waraabo iyo waminhaajan dariiq cad baan u yeelnay oo risaaladii nabi muuse xaq bay ahayd wakhtigeedii laakiin markuu nabi ciise uu yimid in la raaco nabi ciise injiil la raacay way socotay ilaa nabigu uu ka yimaado nabi maxamed markaa in la raacay ahayd walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa la jacalakum wuxuu idinka dhila ummatan waaxid ummad keliya oo sharci wada socdo oon isnasakayni idinka dhigna walaakin facala daalika wow khilaafo qol walba sharci wuxuu u same wou u sameeyey liyabluwakum inuu idin imtixaano fii maa aataaku xudin siiyey oo qoladii nabi hore iyo sharcigii hore haysatay markuu nabi cusub yimaado oo diin wato inay ilaahay sharciga saa raaceen inay meeshooda istaagayaan la kala fiirina sababtoo nabi walba iyo ummad kasta waxaa lagula ballami jiray hadduu nabi ilaahay uu soo diro xaqa ila yimaado raacaa la dhihi jiray marka ninkii ballan ka baxay ninkii kalea la fiirinaya walaakin liyabluwaku wou idin jirabaya wou idin ikhtibaaraya fii maa aataakum ee fasabiquu lkhayraati khayraatku dega ila allah ilaa intii ka abuu marjicukum ahaada jamiican dhammaan fayunabi-ukum ilaahay wuxuu idin warramayaa bimaa kuntum waxaad ahaydeen takhtalifuu bimaa kuntum waxaad ahaydeen fiihi asaga dhexdiisaba takhtalifuuna ku isu khilaafa waan ixkum ku xukmuno baynahum dhexooda bimaa anzala allahu ilaahay wuxuu soo deji ku xukm walaa tatabic ahwaahum hawadoodana ha raacin waxdarhum kana digtoonow an yaftinuuka inay kaa fitneeyaan can bacdi maa anzala allahu ilayk can bacdi maa shay bacdi qaarkiis anzala allahu ilayk oo kuu soo dejiya dhahan qaar kastoo kale ku yidhaahdaa fa in tawallow hadday jeesaan xaq oo hoggaansami waayaan faclam waxaad ogaataa anna maa yuriidu llahu ilaahay waxuu rabaa an yusiibahum inuu ku asiibo ku ciqaabo bacdu dunuubihim dunuubtii awalba ay geli jireenoo inkaar qabayaalay ahaayeen dunuubtaasaa la rabaa in lagu ciqaabo wa inna kaiiran in badan oo min annaasid ka midana la faasiquuna kuwii faasiqiina waaye afa xukma aljaahiliyati jaahiliyada xukunkeeda miyay yabquuna jerinaayaan waman axsanu yaa ka wanaagsan min allah ilaahi xaggiisa xukman xagga xukumka liqowmin qowm qoobkaasoo yuuqinuuna maaragtay waa wax yaqiininaya agtooda yaa xukumka alle ka wanaagsan wax xukumka alle la xug yahay waa dad aan yaqiin iyo iimaan lahayn waan ixkum baynahum macnaa kitaabku ilaahay kugu soo dejiyey isagoo maanta ma arkaysa xaq ku taagan ma garata ee ilaahay kitaabkiisa ku xukunay faxkum baynahum bimaa anzalna tiya ku cadfanta waxaa lay waan ixkum ku xakun oo baynahum dhexooda bimaa anzala allahu ilaahay wuxuu kuu soo dejiyey walaa tattabic ahwaahum hawadoodana ha raacinoo waxdarhum ka digtoonow an yaftinuuka inay kaa fitneeyaan can bacdi maa anzala allahu ilayka ilaahay wuxuu kuu soo dejiyey qaarkood tan intaan ka tag intaanno xoogaa gorgorootan inaad ka yeesho iska jir nacam oo kooxaa u yimid oo damcay nabiga inay la gorgorootamaan oo yidhi wax noo ogolaaw ibnu suuriya ayaa qaar ka mida rag mid ay dhihi jireen iyo kaar qaba iyo si ay maarata day annaga aan ku yahuudaa ku rumaynaysaahe wax khaasa noo ogolow wax saasay ka codsadeen mayuu dhahay wax gooniga oo baatil idinma ogolaanayo dhah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxdarim ka digtoonow an yaftinuuka inay kaa fidneeyaan can bacdi maa anzala allahu ilaahay wuxuu kuu soo dejiyey qaarkood ilayka adiga fa in tawallow hadday jeestaan oo markaad ka diiddo inaad hawooda raacdo ay xaqa ka jeestaan faclam waxaad ogaataa annamaa yuriidullaahu ilaahay wuxuu doonayaa oo tawfiiqda loo waafajin la'yahay an yusiibahum inuu ku ciqaabo ku asiibo bacdu dunuubi dunuubtooda qaarkood iyo kufrigooda iyo darradooda iyo baadil ay samayn jireenoo suxti iyo balaayada ay cuni jireen waina kaiiran in badan oo min annaasi ka midana la faasiquuna kuwii xadka alla ka baxsan oo xadgooyo waayo haddaba sharcigii towreed waa diideen kii injiil waa diideen kan qur-aankoo nabi maxduusdan waa diideen maxay rabaan marka afa xukma aljaahiliyati ma xukma jaahiliyada iyo xeerarka iyo beenbeenta xeer jajabka ilaa haddaba midaan ay xadka ay ku sameeyeen oo ah inay qofka la jeedlo oo la mamadoobeeyo iyo qolada ismaquunaysala qolana ninkii haddii disha ha laga qisaaso qolada kalena diya ha la bixiyo ama diyada la kala badinaayo waa xeer jajab wax sharci alla maaha waa xukmu ljaahiliya wa afa xukma aljaahiliyati mee yabquuna doonaayaan waman axsanu yaa ka wanaagsan min allah ilaahay xukman xagga xukunka liqowmin qowm markii maaragtay agtooda qoomkaasoo yuuqinuuna xaqa yaqiinay ama midka xaqa yaqiinsanayna xaqa dhan baa ku qaraarba kaasi marka faa'iido ma laha ilaahay wuxuu leey marka subxaanahu watacaala saas marka nimankaas saa samaynayo oo iyagoo xaqigu mardadabaankaas ka leexanayo dadkaasoo kale ininta nabiga iyo xaqa laga tago kuwaas in weli laga dhigto oo lala tashado oo hagardaamadooda iyaga maanta ma arkaysaa hoos inta lagala xiriiro diinta maanta ma arkaysaa la hagaardaameeya iyagoo kuwaas talo laga qaadanayo kuwaasoo foolxumo ma ahan dadkiisa waxaa sameeyey intay xaqa ay ka tagaan kuwaas u noqdo maaragtay afhayeen u noqdo iyaga maaragtay taageerayaal u noqdo maxayse yihiin waa foolxumoy yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa muminiintahu laa tattakhiduu ha ka samaysan alyahuudu yahuudiya waalnasaara nasaaro awliyaaa kuwa xigta ah oo taladiina u dhiibataan ood ku kalsoon tihiin oo ilaahay rasuulkiisa mu'miniinta aada uga hilisaan ha ka dhiganina bacduhum ayagaa awliyaau bacdin awliya isu ah oo iska dambeeya oo nasaarana waa isxigsanayaan yahuud waa isxigsanayaan ayagoo isnacabna haddana muslimkay cadow ku yihi oo kulluhum alkufru millatun waaxida did islaam kan majuusiga kan kiristaanka yahuudiga mushrika wathaniga gebigoos aan isu kaalmaysanay bal waqtigii nabiga soo yahuud intay quraysh u tageen iyo carabihii gaalada ahaa oo mushrikiinta ahaa soo lama dagaalama iyagoo reer quraysh nabi maxamed uu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam oyna adeerkooda ay wiilkay dhaleenas oo kulama soo yahuud maanta maxaa u baciidsana marka wathaniga shuuciga iyo kan kale dhammaan waa isu kaalmaysanayaan iyo faniga iyo maarata saliib yahuud isu kaalmaysanayaan marka ee waman yatawallahum qofkii ayaga weli ka dhigta ee ayaga u hiiliyo mu'miniinta ka hiiliya oo minkum mu'miniintiina dadka sheeganaya ka mid ah fa innahu minhum ayagoo ka mid yahay ina allaha alla laa yahdii mahnuni alqowma adaalimiina qof aalimiin marka baabkul walaa walbaraa waa baab muhiim aw ah kolley sidaan sheegna dadku laba darafay ka kala taageynayay wasab qola hadda waa qoladan aan sheegno khawaarijtaaho haddou qofka xataa alaab ka soo iibsado waxaa leey gaalaad la xiriirto kuwa dalka madaxa ku dina dadna hadda gaalada in lala subag salaaxdo oo maaragtay lala saaxiibo oo arrinta muslimiinta la daalacsiiyo oo iyaga loo shaqeeyo ee muslimiinta le waxba uma arkaan bashaanayba u arkaan cumalo ayaa ka u yihi dadna waa dadka dhexdhexaadka muslimiinta hole wixii maslaxa adduunyo oo lagu khiyaanay waa lasa kaalmaysan kartaa maslaxa mushtaraka laakiin maaha diintaada iyo danahaaga iyo muslimiinta kale inay ay dhex faragashada ay kasoo faragashadaan ma ah soo maha marka kolley hadde gaalo inta loo shaqeeyo muslimiinta ay hagardaameeyaan oo taa lagala shaqeeyo ayada hadda aayadda say sheegta man yatawallahum minkum fa innahu minhum nacam hase yeeshee dadku inay markaa ay ka laga ratibo dhiigga la xalido qofka meeshaa madaxda ka soo baxaba ama guri u dhisaba waa maaragtay waa kaafir gaalada weli kashi hala dilo iyadana waa degdeg waay iyadana waxa weeye waa degdeg waaye waxaa la rabaa aayadda meesheeda in la saaro laakiin adigu aadana ka badbadin aadana maanta ma arkayso aadan ka yaabin alwalaa walbaraa waa bab aad iyo aada u weyn waay marka sida aayadda annagu u qaadanaynaa sida aayadu tahay in loo qaato waayo inay arrin khataratu diintaada iyo caqiidada khatar ku tahay weliba markaad u soo hiiliso muslimkii aada ku baabi'iso arrin khatar inay tahay hay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa muslimiintaah mu'miniintahu laa tatakiduu haka yeelan alyahuudi wanasaara awliyaa xigto ayaga aad sirta ku qarstaan ood u adeegtaan haka dhiganina bacdum awliyaa bacd iyaga awliya isku ah waman yatawallahum qofkii weli ka dhigta oo minkum idin ka mida iyaga talada u dhiibta hoos kala xadhida muslimiinta hagardaamo did ku ah fa inahu min iyagu ka mid yaha soo lama aada shaqaysan iyaga soo lama jirto guushood ma jeclin muslimiinta cagta inaa soo mariba iyagaad ka mid taha kutol noqo marka aakhirna iyagaa lala soo bixina qof ina allaha alla laa yahdii mahni alqowma aalimiin aalimiin laakiin qof walba uun meesha maraayo inaad tiraahdid waa uu gaaloobo adiga aada waxaa taa iyo adigoon tala haysan aad tirahdid qoortan ka jara ama qofkii kufrisiisay taasi waa qalad aayadda cumumkeedan ka hadlayna qofkan qalbigiisa annaga kuma ogin ilaaha og subxaana wa tacaala fatara aladiina waxaad arkaysaa fii quluubihim quluubtooda maradu nifaaq oo ku jiray yusaaricuuna fiihim ay fii muwaalaati alyahuudi waannasaara iyo u degdegaya markaa tira maxaa idinku kalifana yaquuluuna waxay leeyihin nakhshaa waxaan ka baqaynaa an tusiibanaa daa'iratun dhibaatooyinka wareegaya inay nasiiba oo macnaa nabiga iyo saxaabada laga guulaysto hadhow meel aan qabsanno aan weyno iyo meel aan maciin bidno hadhow iyaga aanu cararno waxbaan sii xeeranayno waddada ilaahay ku kalsoonay waxaa la yidhi facasa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay an ya'tii inuu la yimaado bilfatxi furasho iyo guul iyo nasri oo nabiga loo gargaaro oo amase amrin min cindi ilaahay arrin xaggiisa ka ahaaday arrin kale oo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka timid ma garata oo waa nasrigaas iyo maanta ma arkaysaa gaalada in maanta ma arkaysaa in la fadeexeeye arrintaas inay timaado ayaa dhici kartaa casa allaahu an ya'tiya bilfatxi inuu la yimaado ow amrin min cindi oo waa maxay intuu fatxi oo furtaba ayagiiba laga adkaado jizyo maanta ma arkaysaa gaaladiiba dusha laga saaro iyagii dhammaayo laga cabsanayay in la yidhahdo hay jizyaaba laydinka qaadayaaba iyagii ay muslimiinta ay soo hoos galaan in ama laga baabi'iyo gaaladii gem ay ka siiyaan ama haddii kan loo ogolaado nolol ay ku noolaado laakiin muslimiinta ay saldada leeyihiin jizye iyo koodha ay bixinayaan fayusbixuu ay noqdaan marka kuwii dhahay gaalada u kala cararaay oo dhahay hadhow meelaan galna haddaan weyno ayagaan maciin bidayna calaa maa asaruu waxay ay siraysteen fii anfusihim naftooda ay hoos ugu siraysteen oo cabsidii ay gaalada ay jab intay muslimiinta in la jebiyo gaalada ay maciin bidaayeen naadimiina kuwii ka qoomameeya ay noqdaan marka oo foolxumo ay ku dhacdo oo yaquulu markaas ay yidhaahdaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey markay munaafiqiintii sirtoodii ay kashifanto ayagii ay ku yidhahdaan aaminiinta dhexeeda ay ku yidhahdaan ahaa-ulaa'i kuwaan xunoo munaafiqiinta aladiina kuwii miya aqsamuu ku dhaartay billaah ilaa jahda aymaanim dhaartooda meesha ugu dambeeya innahum lamacakum nidka ila jira kuwii idin dhihi jira dadka muslimiinta aan la jirna laakiin marka maxaa kashifatay inay gaalada daba dhilif u ahaayeen u jaasuusi jireenoo muslinka jabkiisa iyo diinta baabi-inteeda ay ka shaqaynayeen xaabidadku waa munaafiqiinta way burtay acmaaluhum camalyaalkoodu adduunkana waa fadleexoobeen aakharana wax ma dheefino fa asbaxuu waxay noqdeen khaasida kuwa khasaar marka calaa kulli xaal qofkii maanta ma arkaysaa mu'miniinta ka hiiliya ee gaalada ku taageera wax muslimiinta dhibaato diintooda iyo dalkooda ku ah laa shaka inuu adduunyadana fadleexaabayo aakharana uu foolxumo ku dhaqmayo hadduusa ka toobadkeeno ma garat de anagu taas macnaheedana maana qof walba uun meel ka soo baxo meelaha uun siyaaso uun ordayo inaad tiraadid weliba ka dhigtay dhiiggiisu waa xalaal bushbac hala siiyo taas waa shuqul caruura laakiin dadka in diinta loo sheego la yidhaahdo waa khatar waayo waxaan aada ku socotaan khatar waayo diinta difaaca maaragtay dalka difaaca ummadda difaaca inaad kursi raasisiis aad diintii dhammaa aada qool u gelisay dadkii dhammaa iyo dalkii taas marka waa khuduura waayo aada iyo aada u foolxun waayo fatara waxaad arkaysaa ha la yidhi mar maadaama welihii la iska reeboo la yidhi qofkii ka layaga weli ka dhigta oo u heliyo muslim ka heliyo waa ka mid kuwa waxaad arkaysaa iimaan laaway aho munaafiqiina fataraa waxaad arkaysaa aladiina kuwii fii quluubihim maradun cudur uu ku jiro shaki uu ku jiro iyo baqdid fulinnimo ay dadka baqaan allah aan ku kalsanayo rasuulkiisa yusaaricuuna iyagoo degdegayo fiihim ay fii mu'aalaati lkufaar maanta hadda waa badan tahay yaquuluuna ayagoo odhanaayo markii la weydiyo warhaadha maxaa galaa oo ka daba nashnashladin sidii eyhi maxaan ka daba ordisiiyey yaquuluuna waxay leeya naqshaa waxaan ka baqaynaa an tusiibanaa inayna asiibto daa'iratu masaa'ibta wareegay jab inuu nagu dhaco muslimiinta ay jaba hadhow marka gaalada isbaransaan ka samaysanaynaa hadhow haddii aan jabno waxaa weeye meel aan maarata hadhow waa idinla jirna intaan dhahno maaragtay ayaan marka xiriiraan ka samaysanaynaa iyo gacano hadhow meel aan ku badbaadnaan ka samaysanaynaa waxaa la yidhi waad inkaaraad qabtaane fa casa allahu ilaahay wuxuu mudan yahay ilaahayna wixii casaa oo taraja waa xaqiiqo waay fa casaa waxaa dhab ahoo macnaa dhacayso casa allahu ilaahay wuxuu mudan yahay oo rajo weyn ahoo oo hubaal ah an ya'tiya bilfatxi ilaahay furasho inuu keeno iyo guul mu'miniinta la siiyo oo amrin min cindi iyo arrin agtisaato in intiba laga adkaado jizye la saaro oo ayagii muslimka ay hoos nool yihiinoo aanba dhaqdhaqaaq loo ogolayn fa yusbixu markaa munaafiqiinta iyo quwi jirnaa ay noqdaan ee gaalada maaragtay guusha u rajeynaya muslimiintana guuldarrada u rajeynaya calaa maa asaruu waxay qarsadeen fii anfusihim naftooda oo munaafiqnimada iyo gaalo ka daba orodka iyo muslimiinta ay niyo xun ay maarata ay ka qabeen naadibiinoo kuwii ka qoomay ee markaa ceeboob markay ceebtooda soo baxtaa mu'miniintiia marka hadlaysa dhexdoodii ama munaafiqiinta laga hadlao laleeyahay war waxaani maxay ahaayeen xunoo wasakda oo walaalo mu'miniin aan u malaynayna ilaa daabuurulkhaamis jawaasiis wasakh ah oo muslimiinta hagardaamo ilgoyo ku oyey ahaa ku ku hay ahaayeen oo wayaquulu ay yidhaahdaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ahaa-ulaa'i kuwan munaafiqiinta aladiina kuwii miya aqsamuu billaahi ilaahay ku dhaartay jahda aymaanihim dhaartooda meeshii ugu dambaysay oo maxay dhihi jireen innahum lamacakum muslimiinta waa idinla jirnaa haddana gaaladii bay saas uga daba nashlaynaayeen ugu gargaarayeen ilaahaa jawaab wuxuu yihi xabadad acmaalum kuwaas camalkooda waa buray adduunkana waa ku fadla xegeeno fa asbaxuu waxay noqdeen khaasiriina kuwii khasaaro ayay maanta ma arkaysaa ay noqdeen والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه